maxkamaduna afartii sanay lasoo dhaafay ka soconaysay xarunta gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya looga arrimiyey gaarisa ayaa dulicdii go'aamisay in tirakoobkii guuday sanadii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii laga qaaday gobolada waqooyiga bariya dalka kenya uu ahaa mid waxba kama jiraan ah mr john onyango oo ahaa xaakimka maxkamadda sare magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay in isdabamarin lagu sameeyey guud ahaan tirakoobkii la qaaday labadii kun iyo sagaalkii iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kaasoo isbedelo lagu sameeyey guud ahaan tirada gobolada waqooyiga bari dalka kenya maxkamadda ayaa waxay soo qaadatay tirakoobkii labadii kun iyo sagaalkii laga qaaday countiga mandera kaasoo ahaa sagaal boqol sagaashan iyo shan kun saddex boqol konton iyo toddoba qof inay ahaayeen dadka ku dhaqan countiga mandera base toban sano kadib ka dhigayay sideed boqol lixdan iyo toddoba kun afar boqol konton iyo toddoba qof micnaheeduna yahay in ama ay dhinteen ama ay ka tageen countiga mandera boqol labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol soddon iyo kow qof toban sano gudahood anigoo magacayda asyaa axmed sheekh cali oo nin reer wajeer ah maxkamadda hadda kenya waxay soo go'aamisay inay senses cusuban la qabto oo xisaabo cusuban noola soo qabta waan rabnaa xisaabta cabdi waan ku qanacsannahay aad aan u jeclaa inaan xisaab kale noola qabto senses cusuban noola sameeyo maadaama kii hore nafteeda aad arqaladayn iyo dhib badan aad ku duri inta laga gaadhay muddada iida hore noola qabanaya xisaabta oo sanad iyo laba waxay dhahdaba maxkamadda go'aankeedana waa ku qanacsannahay waxaan rabnaa go'aankii senseska two o nine ina la raaca oon wax dambe oo arqaladaynin aan nooloo geynin waad is aqaantiin hebel hebel ana hadda ma dhahay si dheer indha dheer u lahaada dadka shicibka idin soo doortay reer nordistan in la liida oo maalin kasta xisaabtooda ama la gooyo ama waa yartiin ama waa badintiin la dhah dood ay maalin kasta noo imaadeen kenya benis naxli ay ku dhaqataa iyada nafteed nagama babilation badan reer kenyada kale master john ayaa xukunkiisaasi waxa uu ku sheegay in hasana gudahood guddiga tirakoobka qaranay dalkani kenya tirokoob ka qaadaan saddexda maamule gaarisa wajeer iyo mandera taasoo uu ku sheegay in deeqbixiyaasha iyo dowladdana looga baahan yahay inay sii isticmaalaan natiijadii labadii kun iyo sagaalkii tirakoobkii guud ee dalkani kenya laga qaaday
aniga waxaa la yidhaha sheekh nuur waxaan aad iyo aad muddo dheer aan sugayna waaye waa go'aan aad iyo aad aan noo farax geliyey waa khayr u soo hoyday deegaanka gobolka north eastern waxaan aad iyo aad maaragtay ugu mahad celinayaa sida oo kalo madaxdii si dadaal badan u mareen aad ugu shaqeeyeen ayagoo maaragtay god kasta u galeen way ku mahadsan yihiin intaas iyo in ka badan waan idinka rajaynayna inaad u dadaashaan deegaanka insha allahu tacaala dowladda uu hogaaminaya madaxweyne ruto in ay u dhiga fududaadaan waxyaalihii maxkamadda ay amartay taasoo ahayd in la isticmaala sensaska hore iyo in intaan muddo kale la gaarin lagu noqdo gobolkan sensaskiisa xisaabtirakoobkiisa lagu noqdo marka tanaayada maarata dowladda waxaan aad ugu baryaynaa in ay tanaayada u dhiga fududaato oo in sideeda u fuliso mark mr macdonald madaxa guddiga tirakoobka qaranay dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in dooda aysan ka taagnayn tirakoobka guud ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii la qaaday balse ay doodu ka taagan tahay in dadka gobolada waqooyiga bariya dalka kenya tiradoodu ay kor u qaateen labadii kun iyo sagaalkii taasoo ahaa tira uu ku sheegay dooduna ahay mid soo socotay sanadyo fara badan kama bilaabayo in sanadii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ee waxaan ka soo bilaabayaa labadii kun iyo sagaalkii hadaad la socoto tirakoobkii guud ee labadii kun iyo sagaalkii la qaaday tirada dadka ku dhaqan goboladaasi kor ayaa loo soo qaaday waa la boombooniyey sababta keenayso in maanta qayludu timaadane waa tiradaasi labadii kun iyo sagaalkii maalinta isniinta ay fooda nagu soo hayso waxaan la kulmi doonaa golahayga si sharciyan ana waynu u fiirinaynaa waxaan ognahay in haatan aan isku diyaarinayno tirakoobkii kale waayo afar sano ka hore tirakoobka intuusan dhicin ayaynu diyaargarow samaynaa guddiga qaran ee doorashooyinka dalkani kenya ayaa horaan waxay sheegeen degmooyin ay ka mid yihiin tarbaj balambala iyo legdera iyo degmooyin kaloo badan oo gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya inaysan istaahilin inay noqdaan goobo ay xildhibaano laga soo dooran karo taasna waxay ahayd walaaca ugu faraha badan ee keentay in dadka gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya keliya aysan waanin dakhli iyo weliba deeqaha dowladda dalkani kenya ay dad shacabku siisee ay keliya xataa wayn karaan matalaadooda aqalka baarlamaanka guud ee dalkani kenya maxamed farax shire v o a garissa